bsmi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calىa rasuuli اllah slى اllahu عalayh wعalى alihi wصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda lixaad ee suuratu huud waxaanu ku joogaa aayadda toddobiyo soddonaad allah waxau ihi subxaanah wmaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wamustawdacaha kullun fi kitaabin mubiin haadihi alaaya ilaahay tabaaraka wa tacaala waxa uu ku tilmaamay sicatu cilmi illaahi wa qudratihi calaa kulli shay ilaahay tabaaraka wa tacaala caamnimada cilmigiisu uu caam yeelay wax walba iyo in ilaahay subxaanahu wa tacaala uu awoodo shay kasta oo rabbi waxa uu tilmaamay noolo kasta oo arlada korkeeda dul socda ilaahay tabaaraka wa tacaala ayaa damaanad qaaday arsaaqadda noolahaasi uu ku noolaanayo inta arlada korkeeda uu joogo waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay ilaahay inuu og yahay oo cilmigiisu caam yeelay noolo kastaba halka uu arlada kaga sugan yahay iyo halka uu ku dambayn doonaba wa yaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha waxaana rabbi uu tilmaamay waxaa lasoo sheegay oo dhan waxay ku sugan yihiin kitaab cad oo qeexay oo caddeeyey wax walba ama wax kasta oo makhluuqaadku ay marayaan adduunyada dhexdeeda marka taasi waxay tilmaamaysaa kullun fii kitaabin mubiin qadarka iyo qorshaynta hore ee alla subxaanahu wa tacaala hore uu u qadaray cid walba waxa ay mutaysan doonto ama ay mari doonto oo rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam waa ka yidhi ina allaha kataba maqaadiira alkhalaa'iqi qabla an yakhluqa asamaawaati waalarda bikhamsiina alfa sana ilaahay waxa uu qoray maqaadiirta iyo waxyaabaha ay khalaa'iqdu mudanayaan ee loo qorsheeyey wuxuu qoray oo hore usii qadaruu usii qoondeeyey intaan cirarkiiyo dhulalkaba la abuurin konton kun oo sannadood ka hor marka makhluuqaadku wax alla waxay marayaan dhib iyo dheefba waa wax hore loo qoray oo waxa weeyaan ku qoran lowxulmaxfuudka waxaa kaloo rabbi uu tilmaamay subxaanah waxyaabo tusinaya calaa cumuumi cilmihi wa qudratihi calaa kulli shay in cilmiga alla uu caam yahay oo wax walba uu og yahay qudrada iyo awoodda ilaahayna ay caam tahay oo wax walba uu awoodo calaa cumuumi cilmih waxaa caddaynaysa wamaa min daabbatin fi lardi ilaa cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha cumuuma qudratihiina waxaa bayaaminaysa wa huwa aladii khalaqa asamaawaati waalarda fii sittati ayaam wa kaana carshuhu cala almaa oo makhluuqaadka waaweyn ee cir iyo dhul iyo inta u dhaxaysaba abuurista alla uu abuuray waxay astaan u tahay awoodda alleh ee wax walba uu karo rabbi subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo aayaadkan ku sugan mowqifu lmushrikiina min annicami wanniqam wa jazaauhum gaalada mowqifka ay ka qaataan nicmooyinka iyo masaa'ibka iyo abaalka ay mudanayaan walain adaqna alinsaana mina raxmatan huma nasacnaaha minhu inahu laya'uusun kafuur walain adaqnaahu nacmaa'a bacda daraa'a massathu layaquulanna dahaba asayi'aatu canii inahu lafarixun fakhuurun waxaa aayaddan rabbi ku tilmaamay in marka nicmo iyo barwaaqo la siiyo aanu ku mahadnaqayn ee uu kibir iyo qooq ka qaadayo marka musiibo iyo dhibaata ay ku dhacdana aanu ku sabrayn ee quus iyo rajabeel uu ka qaadayo taa waxaa ka duwan mu'minka oo nicmada rabbi ku mahadinaya niqmadana ku sabraya oo waata laga soo istisnooday kuwa hore ee laga soo reebay alla uu yidhi ila aladiina sabaruu wacamiluu saalixaat waa mu'miniintii ulaa'ika lahum makfiratun wa ajrun kabiir marka taasina waa mowqifu lmu'miniina min annicami waanniqam oo waa laga soo reebay kuwa hore waxaa kaloo aayaadkan ku sugan dayqu sadri rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalama licanaadi lmushrikiina wa tawjiihu llaahi lah in rasuulka sala allahu calayhi wasalam markuu kala kulmay mushrikiinta canaad iyo cariigsi iyo madaxadayg badan iyo iyagoo aflagaadaynaya qur'aanka oo ku jeesjeesaya oo caayaya oo alle iyo rasuulkiisa iyo qur'aanka midna aan ka xishoonayn taa markuu arkay ayaa laabtiisu waxay ku dhowaanaysay inay ka diiqadootay ka cidhiidhiyoonto inuu dee qur'aankii wax ka mida gaadhsiiyo isagoo ka baqaya inay dheeldheel iyo jees-jees ka dhigtaan oo qur-aanka uga ba'aya ama uga baqanaya wax lagu dheeldheelo inay ka dhigtaan taasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala kala dardaarmo waxa uu yidhi adiga gaadhsiin unbaa ku saaran ama ha caayaan ama ha ku jees-jeesaan ama siday doonaan ha sameeyaane adigu gaadhsii xilkaagii waad gudatay kumana saara mowqifka ay qaadanayaan falacallaka taarikum bacda maa yuuxaa ilayka wadaa'iqun bihi sadruka an yaquuluu lowlaa unzila calayhi kanzun aw jaa'a macahu malak inamaa anta nadiirun wallaahu calaa kulli shayin wakiil waxaa kaloo aayaadkan ku sugan taxaddi lmushrikiina bilityaani bimilih mushrikiinta in lagu cariyey inay la yimaadaan qur'aankan mid la mid ah hadday runtoo tahay waxay ku andacoonayaan oo ah inuu maxamed isagu samaystoo la yimid qur'aankan am yaquuluuna iftaraah qul faatuu bicashri suwarin midlihi muftarayaat wadcuu man istatactum min duuni illaah in kuntum saadiqiin carintaas lagu cariyey qur'aanka ee la yidhi balcar isagoo kala keena waxaynu anwaacda taxaddiga ku soo tilmaannay in mar waxa weeyaan hal suurad lagu cariyoo layidhi carkeena mar toban suuradood lagu cariyey mar qur'aankoo dhan lagu cariyoo layidhi bal carkeena qur'aanka mid la mid ah intaba markay kari waayeenna la caddeeyey cajsigooda iyo inaanay awoodayn waxaynu ku soo sharaxnay suuratu yuunus markaynu maraynay am yaquuluuna iftaraahu qul faatuu bisuuratin midlihi wadcuu man istatactum min duuni illaah in kuntum saadiqiin halkaasaydin uga noqon ilaahay tabaaraka wa tacaalaa waxaa kaloo aayaadkan uu ku tilmaamay anna alkaafira yu'hiru addunyaa cala alaakhira gaalku inuu adduunyadan uun ka doorbidayo daarta aakhiro iyo abaalka uu helaayo oo ah in adduunyada loogu soo dedejinayo waxa uu rabbi la doono ama u qoray man kaana yuriidu alxayaata addunyaa wasiinataha nuwafi ilayhim acmaalahum fiiha wahum fiiha laa yubkhasuun ulaa'ika aladiina laysa lahum fi alaakhirati ila annaar waxabita maa sanacuu fiiha wabaatilu maa kaanuu yacmaluun waxaa kaloo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay aayaadkan qur'aanka ah annahu laa yastawi almu'minuuna waalkaafiruun inaanay marnaba sinnayn mu'miniinta iyo gaaladu oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu yidhi mathalu lfariiqayni kaalacmaa waalasam waalbasiiri waasamiic hal yastawiyaani mathala afalaa tadakkaruun waa laba tusaale oo allah ku tilmaamay gaalada iyo mu'miniintu sida ay isku yihiin kadib gebagabada aayaadkan ilaahay waxa uu ku tilmaamay qisata nuuxin calayhi asalaam maca qowmih walaqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmih innii lakum nadiirun mubiin allah waxau ihi subxaanah wamaa min daabbatin wamaa min daabbah wax tukuba ama socdaa ma jiro fi lardi ay cala alardi arlada korkeeda wax tukuba oo dul socda oo noolo ah dad iyo duunyaba ma jiro ilaa hadduu jiro se cala allah ilaahay korkiisa ayuunbuu ahaaday risquhaa daabadda risiqeeda ay ku noolaanayso wayaclamu waa og yahay rabbi mustaqarahaa daabadda ama noolahaas makaanu sugnaanshaheeda ilaahay waa og yahay oo arlada inta ay nooshahay halka ay kaga sugan tahay alla waa og yahoo kama qarsoona wa mustawdacahaa makaanu dhigiddeedana ilaahay waa og yahay oo marka dambe halka ay ku dambayn doontee la dhigi doonana alla waa og yahay kullun waa tanwiinulciwad oo mudaafu ilayhigii ayaa xadfanayay kullu daalik waxaa la soo sheegay dhammaantood fii kitaabin kitaab dhexdii ayay ku sugnaadeen kitaabkaasoo mubiinin ay bayinin cad ama wax caddaynaya waa lowxulmaxfuudka wax walba hore loogu sii qoray jamalku waxa uu ku odhanayaa futuuxaadka kullu xayawaanin fi lardi daabba waayo waa min dabba yadubbu dabiiban wax kastooo arladii dul socda weeyi markaa noolo kastooo arlada ku dul nool waa daabba dad iyo duunyaba marka ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu dammaanad qaaday noolo kasta isagu inuu arsaaqayo rabbi ina allaha huwa arasaaqu dulquwati almatiin taasina ma diidayso qofku inuu sababtii la yimaado laakiin xaqiiqa ahaan ka sababtaba ta'hiirkiiyo saamaynta gelinaya inaad wax ku hesho ee ku waafajinaya waa rabbi oo haddaanu rabbi ku arsaaqin tallaabo kastood qaado dee taayirna kuu rogmi maayo waxna gaadhi maysid wa yaclamu mustaqarahaa wuxuu jalaalaynku odhanayaa ay mustaqarahaa fi dunyaa aw isulbi ilaahay wuxuu og yahay naftaasi meeshay adduunyada kaga sugan tahay ay maxalu istiqraariha min alard ama waxa weeyaan halka ay ku sugan tahay oo ah dee nudfada ama biyaha bani aadamka laga beerayo intaanay dhabarka aabbayaasha kaba soo bixin halkay ku sugan yihiin baa alla ogyahay oo dhabarkii aabbaha ah wa mustawdacaha wuxuu odhanayaa ay bacda almowti aw fi raximi waxaa alla ogyahay naftaas markay dhimato dabadeed halka la dhigayo lagu aasayo iyo qabriga la gelinayo amase biyaha laga beerayaa basharka markay ka soo baxaan raggii raximka ama makaanka lagu shubayo ee halkaa ilaahay ku abuuraya tabaaraka wa tacaala marka mustawdacaha ama waa markay naftii dhimato halka lagu aasi doono ama biyihii marka ay soo baxaan raximka ay ku dhici doonaan ee halkaa ilaahay ku beeri doono ee ku abuuri doono labadaba waa lagu fasiray macnaha guudna waxa weeyaan khulaasadu ilaahay waxa uu og yahay naf kasta halka ay kaga sugan tahay arlada iyo halka ay ku dambayn doontaba ee aakhirataanka la dhigi doono waxaasoo dhammina waa wax hore loo qorsheeyey oo kitaab loogu qoray wa huwa rabbi alladii waa allaha khalaqa abuuray assamaawaati samooyinkiiyo waal-arda dhulalka oo fii sittati ayaam maalmo lixa rabbi waa ka cirarkiiyo dhulalkaba ku abuuray wa kaana waxa uu ahaaday carshuhu ilaahay carshigiisu wuxuu ahaa cala almaa biyaha korkooduu ahaa liyabluwakum waxaad ku tacalluqisaa khalaqada hore oo ilaahay cirarkiiyo dhulalka iyo makhluuqaadka kaleba wuxuu u abuuray liyabluwakum si uu rabbi idiin imtixaamo ayukum kiineebaa axsanu ugu wanaag badan camalan xagga camalka iyo shaqada waxaa cirarka iyo dhulalka iyo inta u dhaxaysaba loo khalqo alla u abuuray si uu alla idiin imtixaamo kiina ugu camal wanaagsan wala in qulta wallaahi la in qulta haddaad tidhaa nebi moxamedow haddaad ku tidhaahdo innakum idinku mabcuuhuuna kuwa la soo bixinayaa tihiin min bacdi almowti geerida dabadeed layaquulanna waxay odhanayaan oy odhanayaan aladiina wixii kafaruu gaaloobay in haada ay maa haada aladii taquulu waxaan aad leedahay maba ahaanin ilaa sixirun sixir mooyaane sixirkoo mubiinun ay bayinun cad oo sixirnimadiisu ay caddahay ilaahay tabaaraka wa tacaalaa cirarkiiyo dhulalka wuxuu ku abuuray maalmo lixa waxa weeyaan min alaxadi ila aljumca oo sabtida abuurisi ma jirin ilaahay tabaaraka wa tacaalaa saynu horeba usoo tilmaannay jalaalaynkuna uu tilmaamo ilaahay waxa uu awoodayay ilbidhiqsi inuu ku abuuro makhluuqaadka dhammaantood laakiin waxaanuu ugu abuurin tacliiman licibaadihi ta'ani watathabbut isagoo addoommadiisa ku tababaraya oo baraya ukaadinta iyo ka fiirsashada iyo tartiibta waa tababar rabbaani ah waxaa la tilmaamay carshiga rabbi inuu biyaha korkooda ahaa waxaa markaa la fahmayaa in carshiga iyo biyuhu ay ahaayeen qabla khalqi asamaawaati waalard oo carshiga oo halka uu ku sugan yahay iminka ku sugan oo fowqa samaawaati sabci toddobada sama halka ka sarraysa waxaa ka hooseeyey uun biyo oo iyaguna ku sugan taxta al ardiina asabci toddobada dhul hoostooda markaa cir iyo dhultoona ma jirin laakiin carshigaa sare iyo biyahaa hoose wax u dhexeeyey ma jirin saasaa loo leeyahay wa kaana carshuhu cala almaa oo carshigaa koreeya biyahaa hooseeya uunbaa uu ka korreeyo waxba uma dhexayn makhluuqaad kale kadib biyihii ayaa la gilgilay oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu gilgilay markaa xumbadii iyo qiiqii ka kacay biyaha qiiqii sare tegay samaawaadka laga khalqo laga abuuray xumbadii iyo wixii kale hoos u baxayna dhulalka ayaa laga abuuray markaa sidaas ayaa cirarkiiyo dhulalka abuurkoodu markaa uga dambeeyey bacda khalqi alcarshi waalmaa ilaahayna carshigiisa toddobada samo ka sarreeya ayuu ka sii sarreeyey oo carshiga ilaaha khaaliqa ah mooyaane makhluuq xaggaa ka xigoo ka sarreeyaa ma jiro allah wuxuu ku sababeeyey abuurista liyabluwakum ayukum axsanu camala waxay la mid tahay aladii khalaqa almowta waalxayaa liyabluwakum ayukum axsanu camala ilaahay waa ka geeridiya noloshaba abuuray si uu idiin imtixaamo kiina ugu camal wanaagsan fudayl ibnu ciyaad abuu cali ayaa la weydiiyey maa aswabuhu wamaa akhlasuh waxaa la weydiiyey baan ujeedaa maa axsanuh yacni axsanu lcamal kan liyabluwakum ayukum axsanu camalan maxaa looga jeedaa markaase waxuu yihi waxaa looga jeedaa ay akhlasuhu wa aswabuhu camalka ugu khaalisan ee ilaahay ugu badhaxa tiran len wax kale lagu badxin iyo camalka ugu sawaabsan ee ugu saxsan ee sunnaha rasuulka waafaqsan sala allahu calayhi wasalam waxaa la weydiiyey abuu cali ow maa akhlasuhu wamaa aswabuh waxa uu yihi camalku idaa kaana khaalisan walam yakun sawaaban lam yuqbal wa idaa kaana sawaaban walam yakun khaalisan lam yuqbal xataa yakuuna khaalisan sawaaba waalkhaalisu an yakuuna khaalisan liwajhi illahi caza wajal wsawaabu an yakuuna muwaafiqa lisunati nabiyi muxamedi sala allahu calayhi wasalam waxa uu yihi camalku hadduu khaalis yahay ilaahay loo badhax tiray lama aqbalayo ilaa uu sunnaha waafaqo hadduu dee bidco yahay la aqbali maayo walow ilaahay dartiiba ha kaa noqotee hadduu camalku sunnada waafaqay oonu bidco ahayn laakiinse ujeeddo kale aad u samaysay arkaya maqlayna la aqbali maayo ilaa uu noqdo mid ilaahay u badhax tiran sunnihii rasuulkana ku salaysan waxaa muhim ah in la ogaado oo loo fiirsado laysna dultaago oo la dareemo in la yidhi axsanu camalan oon la odhan akharu camalan faalcibratu bilxusni walaysat bilkasra waxaa muctabarkee la qiimaynayo waa tayada camalka ee tirada ma aha farabadnaanta ma aha ee waa wanaagga oo waxaa laga yaabaa hal ragco ilaahay dartii loo sameeyey boqollaal ragco inay ka khayr iyo barako bataan marka camalku wuxuu barako iyo midho muuqda ku yeeshaa bisababi alikhlaasi waalmutaabaca camalka wanaagsanna waa maa kaana khaalisan lilaahi caza wajal sawaaban calaa sunnati rasuuli illaah markaa si aanad camal ugu daalin an midho lahayn oo tacab khasaar aanu kuugu dhicin ilaahay dartii u samee sunnahana waafaji oo bidco iska ilaali shirkina iska ilaali alla waxau ihi walain akharnaa wallaahi lain akharnaa haddaanu ka dib dhigno canhum iyaga alcadaaba cadaabka haddaanu dib uga dhigno ilaa ummatin ilaa wakhti laga gaadhayo wakhtiga oo macduudatin la tiriyey layaquulunna waxay odhanayaan oy odhanayaan maa yaxbisuhu maxaa naga xidhayee cadaabka naga celinaya muu imika yimaado alaa hooyaay yowma maalinka ya'tiihim uu imanayo huwa cadaabku laysa ma ahaanin huwa cadaabkaasi masruufan mid laga duwayo ama laga leexinayo canhum iyaga waxaaqa waxaana ku habsaday ama ku dhacaya oo ku soo degaya bihim iyaga maakii kaanuu ay ahaayeen bihi maaga yastahzi'uuna kuwa ku dheeldheela oo cadaabka ah ayaa ku degay lafdu umma waxaa loo adeegsadaa bimacnaa burhatin min azaman wakhti zamanka ka mid ah sida aayaddan ilaa ummatin macduuda waa wakhti la tiriyey iyo sida suuratu yuusuf inoogu iman doonta waddakara bacda ummah ay bacda zaman waxaa kaloo loo adeegsadaa lafdiga ummah bimacna aljamaaca min annaas koox dadka ka mid ah sida inoogu iman doonta biidni illaah aayadda alla uu yidhi walammaa warada maa'a madyana wajada calayhi ummatan min annaasi yasquun marka ummatan min annaas waa taa'ifatan min annaas koox dadkii ka mid oo xoolaha waraabsanaysa ayaa uu ugu tegay halkaa ceelkaa reer madiyan waxaa kaloo loo adeegsadaa lafdiga umma bimacna arajul almuqtadaa bih ninka lagu daydo ee hormoodka hanuunka ku ah sida ilaahayba nebi ibraahim ku tilmaamay inna ibraahiima kaana ummatan ay imaaman yuqtadaa bih waxaa kaloo loo adeegsadaa lafdu umma bimacna almillati waaddiin macnaha milladda iyo diinta sida alla uu yidhi waina haadihi ummatukum ummatan waaxidatan wa ana rabbukum fattaquun ay millatukum millatan waaxida allah waxau idhi walaa in adaqna alinsaana wallaahi lain adaqnaa haddii aanu dhadhansiinna alinsaana insaankii minnaa xaggayaga dadkii haddaan ka dhadhansiinna raxmatan naxariis oo caafimaad iyo cuud iyo carruur iyo cayn walba ay nicmo ka helaan humma nasacnaaha dabadeed naxariistii aanu ka siibno minhu insaanka innahu insaankii laya'uusun waa mid quus badan ay min nicmatin mustaqbalah nicmo ku soo socota wuu ka quusanayaa oo wuu rajo beelayaa kafuurun waa mid gaalnimo iyo dafiraad badan ay linicmati saabiqa oo nicmadii hore u soo martayna wuu dafirayaa oo waa dafirayaa waanu diidayaa tu dambana wuu ka rajo dhigayaa oo waa ka quusanayaa walain adaqnaahu wallaahi lain adaqnaahu insaanka haddaanu dhadhan siino nacmaa'a nicmo iyo barwaaqo haddaanu dhadhan siino bacda darraa'a dhibaato dabadeed dhibaatadaasoo masadhu taabatay dhibaato ku dhacday dabadeed haddaanu nicmo iyo wanaag u soo gadaal marinnana layaquulanna wuxuu odhanayaa uu odhanayaa insaankii dahaba sayi'aatu xumaanihii waa iga tegeen cannii aniga ay calaa jihati alcaada ma odhanaya hadda allah iga kaxeeyey isagoo rabbi mahadinaya waa wax iska tegay uun caada ahaanoo marna yimaada marna taga saasuu odhanayaa layaquulanna wuxuu odhanayaa uu odhanayaa insaankii dahaba way tegeen assayi'aatu xumaanihii waa dhibaatooyinkii igu dhacaye cannii aniga xaggayga waa ka tegeen waa uun iska caadiyo kolkii horena waa yimaadeen iminkana waa iga tegeenoo dhibaatadii waa dhammaatay innahu insaankaasi la farixun waa mid farax kibir badan oo farax kibraya fakhuurun oo faan badan oo faraxa la diidani waa faraxa kibirka iyo qooqa wata laakiin faraxa rabbi loogu mahadnaqo lama diidana laakiin kani waa kibraya waa farax kibir dadkana wuu ugu faanayaa wuxuu odhanayaa bal eega waxaan haysto ama aan shaqaystay isagoo isagu isu tiirinayo on alle u nisbaynayn marka insaanka dabeecaddaa xun lagu tilmaamay waa alinsaanu alkaafir waa gaalkii aan waxba ka garaabayne wax walba ka gaaloobayey ina alinsaana khuliqa haluuca idaa masahu asharu jazuucan wa idaa masahu alkhayru manuucan ila almusalliin oo mu'miniintii looga jeedo insaankii waxaa la abuuray isagoon sinaba ku roonayn sinaba kuma roone si walba ka hadlaya oo aan ku roonayn oo shar iyo dhibaata hadday ku dhacdo ku sabri maayo wuu argagax badan yahoo dhulkuu isla dhacayaa khayr iyo wanaag hadduu helo ku mahadniqi maayo oo xaqii ku waajibayna ka bixin maayo ee waa mid mancin iyo diidmo badan kuwa musalliintee tukada mooyaane waa mu'miniinta marka dabeecaddan xun gaalkaa leh musalliinta waa laga soo reebay aayaddanna ila aladiina sabaruu waa mu'miniintii oo mu'miniintu sidaa sifadoodu ma aha halkaa waxaad ka garanaysaa jinsul insaankan la idlaaqay wala in adaqna alinsaana waa jinsul insaane waa cumuumun dee uriida bihi lkhusuusoo waa jinsigii kaafirkaa loo jeedaa gaalada ee mu'miniinta sifadoodu sidaa ma aha waayo dee waatan laga soo reebayo ila almusalliin ila aladiina sabaruu allah markuu tilmaamay insaankaa gaalka ah dhaqanxumada uu kula dhaqmayo dhib iyo dheefba wuxuu yidhi ila aladiina kuwii mooyaana sabaruu sabray iyagu oo taacaadka ku sabray oo dunuubta ka sabray oo masaa'ibka ku sabray oo wa camilu saalixaat camalladan wanaagsanna sameeyey kuwaa mooyaane oo iyagu dee waxa weeyaan sida insaankaa samayn maayaan ee nicmadana waa ku shukri naqayaan dhibaatadana waa ku sabrayaan ulaa'ika kuwaasi baa alla yidhi lahum waxa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf iyo wa ajrun abaal abaalkaasoo kabiirun weyn oo janna ugu horrayso allah waxau idhi falacallaka waxaabaad mudan tahay nebi muxamedow ama ku dhowdahay waa taraji iyo tawaquc wax la filanayo marka falacallaka waxaabaad mudan tahay nebi allow ama kuba dhowdahay taarikun in aad ka tagto bacda maa shay qaarkii kaasoo yuuxaa lagu waxyoonaya ilayka adiga wadaa'iqun waxaa kalood mudan tahay iyo inuu yahay miduu ku cidhiidhiyoomayo bihi ay bi haada albacdi barhkaa lagu waxyooday inuu mid ku cidhiidhiyoomayo ku diiqadoonaya yahay baad ku dhowaanaysaa sadruka laabtaada ama qalbigaagu ku cidhiidhiyoomayo oo maxaad ugu dhowaanaysaa inaad ka tagto ama aad kuba cidhiidhiyoonto an yaquuluu lian yaquuluu ay lian qaaluu waa mudaaric bimacna almaadi an yaquuluu lian qaaluu inay yidhaahdeen darteed baad ugu dhowaanaysaa inaad waxygii qaarkii ka tagto ama laabtaadu ku cidhiidhiyoonto maxay yidhaahdeen lowlaa unzila ay hallaa unzila maxaa loogu soo dejin waaye calayhi moxamed korkiisa kanzun xoolo fara badan maxaa baahi iyo faqriba u keenay moxamed iyo asxaabtiisa xoolo badan maa lagu soo dejiyay oo tijaarba noqdaan aw jaa ama muxuu iman waayey macahu la jirkiisa malakun malag garab socdo u markhaati kacaya ilaahay waxa uu ku yidhi innamaa anta adigu waxaa tahay uu nebi moxamedow wax kalaba maahee nadiirun dige adiga mid ku saaran maaha xoolo badan iyo malag toona diguun baa tahay wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin wax walba wakiilun waa ka loo tala saartay ilaalintiisa iyo waxa weeyaan xifdintiisa oo ilaahay waa ka shay walba isagu ilaalinayee xafiidka ah falacallaka taarikun jamalku waxa uu odhanayaa almaqsuud min hada taraji bihada taraji waxa looga jeedo tarajigan falacallaka waxaad mudan tahay ama ku dhowdahayba annahyu waa nahyi buu yidhi oo macnaha waa taraji bimacna nahyi oo waxaad ku dhowdahay inaad ka tagto ama ku diiqadooto ay laa tatruk walaa yadiq sadruk bihaada macnuhuba waa hana ka tegin laabtaaduna yay ku cidhiidhiyoomin kaasi waa qowl jalaalaynku laakiin wuxuu marayaa inay tahay waxa weeyaan falacallaka taarikun bacda maa yuuxaa ilayka tarajigu inuu yahay fii maxallihi o ay falaa tuballiquhum iyaahu litahaawunihim bihi buu odhanayaa wadaa'iqun bihi ay bitilaawatihi calayhim liajli an yaquuluu waxau odhanayaa macnuhu waxa weeyaan waxaad mudan tahay waxyigii laguu waxyooday qaarkii inaad ka tagto maxaa looga jeedaa tegista macnaha gaadhsiintaad gaadhsiin lahayd inaad iska dayso ood ka tagto gaadhsiintaad iyaga ula tegi lahayd ee aad gaadhsiin lahayd maxaad ugu dhowaatay gaadhsiintaad gaadhsiinayso kii laguu waxyooday qaarkii inaad ka tagto waa litahaawunihim bih fudaydsiga ay fudaydsanayaan waxyiga aad gaadhsiinayso waxa kalood ku dhowaanaysaa inay laabtaadu ku cidhiidhiyoonto bitilaawatihi calayhim intaad ula tagto inaad ku dul akhrido ayaa laabtaada ama qalbigaagu ka cidhiidhiyoomayaa muxuu uga cidhiidhiyoomayaa afxumada iyo edabdarraday kugula hadlayaan darteed oo jamalku futuuxaadka wuxuu odhanayaa waalmuraadu bilbacdi maa fiihi sabbu aalihatihim ilaa waa kii hore uu yidhi saynu soo marray waa kuwii hore nebiga uga codsadee ku yidhi iiti biqur'aanin hayri haada aw badilhu ama qur-aan aan kan ahayn keen ama waxa aalihadayada wax ka sheegaya ka saar marka waxau idhi bacdigan la leeyahay waxabaad ku dhowaatay qur-aanka qaarkii inaanad gaadhsiin ama aanad ku dul akhriinood ka dayso waa qaarkii ama intii ka hadlaysay aalihadooda iyo ceebayntooda iyo sabbigooda waxau odhanayaa markaa jamalku walow sullima ana almutawaqaca minhu huwa annabiyu sala allahu calayhi wasalam haddii la sallimo ila isagu wuxuu yidhi tarajigani maaha calaa baabihi waa bimacna nahyi oo waxaa looga jeedaa ha ka tegin hana ku diiqadoon laakiin haddii baabkiisaba loo daayo sida suyuudiga u maray wuxuu odhanayaa jamalku haddii sidiisa loo daayo tarajiga ama tawaquca oo la yidhaah waxaad mudan tahay ama ku dhowdahay inaad sidaas samayso falaa yalzamu min tawaquci shayi wuquucu shayga in la fisho oo la yidhaah waxaa laga yaabaa kama dhalanaysa inuu dhaco wa tawaqacu wa tawaqucu maa laa yaqacu minhu waxaan nebiga marnaba ka dhacayn ilan waa macsuume in laga fisho oo la rajeeyana muraadkeedu waxa weeyi almaqsuudu minhu taxriiduhu calaa tarki waxaa looga jeedee muraadku uu yahay in lagu booriyo oo lagu dhiirigeliyo arrintaa inuu ka tago oo uu iska ilaaliyo marka khulaasaduna waa sidaasoo tarajiga baabkiisa inta loo daayo ayaa lagu tawjiihinayaa in la tawaquco ama la fisho kama dhalanaysa inay nebiga ka dhacayso waayo nebigu waa macsuum oo marnaba taasi ka dhici mayso muraadkuna waxa weeyaan uun arrintaasi yay ku murugo gelin iskana ilaali oo ha samayn rasuulka sala allahu calayhi wasalam waxaan u samaynayn in looga digo oo la yidhaah iska jirna dee qur-aanka waa ku badan tahay macnuhu markaa sidaasuu noqonayaa oo tarkiganna waa tarku tabliiq maaha inuu waxyiga gebigiisaba dee ka tegayo ka dhaqaaqayo laakiin waxaa loo jeedaa waxyigii ama qur-aankii lagugu soo dejiyey qaar ka mid a ayaad ku dhowaatay inaad ku akhridood gaadhsiisa inaad iska dayso laakiin sidaa ha yeeline gaadhsii oo ha ka gaabin oo hadday xataa kugu caayaan adiga waxba kaama saare iyagaa ku dambaabaya cillada uu arrintaa rasuulka loo leeyahay waad ku dhowaateena waxa weeye lian yaquuluu waa afxumadooda dartood mar hadday qur-aanku ula tagaba ku dheeldheelayaan isagoo qur'aankii ka xurmaynaya oo u diidaya in dheeldheel laga dhigto ayuu ku dhowaaday inuu ka daayo kama sadayn ee waa ku dadaalaya mar walba oo waa ku akhriyayey alla waxau idhi falacallaka waxaad mudan tahay nebi allow ama ku dhowdahayba taarikun inaad ka tagto bacda maa shay qaarkii kaasoo yuuxaa lagu waxyoonaya ilayka adiga ay tarku tabliiqihi baa loo jeedaa macnaha inaad gaadhsiiso inaad iska daysaad ku dhowdahay kumaad dhicine wadaa'iqun inuu ku cidhiidhiyooma ayaad ku dhowdahay bihi waxyigaa qaarkii sadruka laabtaadu bihi ay bitilaawatihi yacnii laabtaaduna waxay ku dhowaatay inay ku cidhiidhiyoonto qur'aanka qaarkii inaad ku dul akhrido inay laabtu ka cidhiidhiyoonto maxaad yacni sidaa ugu dhowaatay an yaquuluu lian qaaluu inay yidhaahdeen darteed baad sidaa ugu dhowaatay kumaad dhicine maxayna yidhaahdeen lowlaa unsila ay hallaa unsila maxaa loogu soo dejin waaye calayhi ay calaa muxamadin muxamed korkiisa maxaa loogu soo dejin waaye kanzun xoolo fara badan maxaa loogu soo dejin waaye aw jaa ama muxuu iman waayey macahu nebiga la jirkiisa malakun malag garab socdoo u markhaati kacayaa muxuu iman waayey waa caqlixumadooda waxay u haystaan dee xoolo lagu soo dejiyey iyo malag garab socda inay shardi u tahay xaqa caddayntiisa ilaahay waxau idhi innamaa anta nadiir waxaasoo dhammi kuma saarna adiga xoolo iyo malag toona innamaa anta adigu waxaa tahay uu nadiirun dige waxba markaa ha dhibsan oo ha ka damqan hadday ku aflagaadeeyaane adigu intaad gaadhsiisa iska dhaaf wallaahu ilaahayna calaa kulli shayin shay walba wakiilun waa ka loo tala saartay ilaalintiisa iyo xifdintiisa ee ilaalinaya am yaquuluuna bal kaba soo guurtaase an yaquuluuna ma waxay odhanayaan iftaraahu qur-aankan muxamed baa abuurtoo samaysta miyay odhanayaan qul waxaad ku tidhaa nebi moxamedow fa'tuu bal la kaalaya bicashri suwarin suurado tobana la kaalaya suuradahaasoo midlihii qur'aanka oo kale ah suuradahaasoo muftarayaatin la been abuurtay wadcuu waxaanad u yeedhataan man istatactum cid alla ciddaa kartaan min duuni illaahi ee alla sokadii ahaatay u yeedha wax allo waxa alla ka soo hadhee kartaan u baaqdoo u yeedha oo isugu habarwacda in kuntum haddii aad ahaateen saadiqiina kuwa ka run sheegaya odhaahdaad leedihiin muxamed baa abuurtay hadday runtiin tahay idinkaa ka badan oo ka fara badanee kulligiin intaa kulantaan la kaaliya toban suuradoodoo la mid ah ilaahay waxau idhi fain lam yastajiibuu haddaanay ku aji haddaanay ku ajiibin kuwaa gaaladii lakum idinka aanay idin ajiibin waa nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo mu'miniintii baa la jamcinayaa lakum idinkoo nebi moxamed iyo mu'miniintii ah haddaanay gaaladii idin ajiibin oo macnaha aanay la iman waxaa lagu cariyey carkeena la yidhi haddaanay la iman amase jamcigu waa jamcu tacdiim oo nebigaoo keliyaa loo jeedaa waxaase loo jamciyey litacdiimi maqaamkiisa weyneyn la weyneynayo jamcu tacdiimkuna luqada carabiga ee fasiixa ayaa uu ka mid yaho ilaahayba tabaaraka wa tacaala damiiru jamaca dee waa ka waxa weeyaan alle in badan adeegsado damiirulcadama iyadoo jamaca wallahu waaxidun laa shariika lah fain lam yastajiibuu haddaanay ajiibin kuwa gaaladii lakum idinka aanay idin yeelin nebi moxamed iyo mu'miniintii ama nebi moxamedow oo waxaad ku carisay aanay la iman faclamuu waxaad ogaataan haddaad muuminiintii tihiin annamaa unsila in lagu soo dejiye uun qur'aanka bicilmi illaah ilaahay cilmigiisa iyo ogaalkiisu in lagu soo dejiyey marka waa marka khitaabka laga dhigo muuminiinta markaana cilmigu wuxuu noqonayaa muuminiintu horeba waa u ogaayeene habaatan wa siyaadata yaqiinin ku sugnaadoo sii siyaadsada cilmigaa horeba u ogeydeen cilmi ilaahay qur-aanku inuu kusoo degay waa marka khitaabka la yidhaahdo waa lilmu'miniina bimacna aziyaadati waathabaat waa sida yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu bimacna habaatati bimacna athabaat waziyaada haddii khitaabka gaalada laga dhigana sida jalaalaynka uu marayo macnuhu wuxuu noqonayaa faclamuu gaalay ogaada annamaa unsila in lagu soo dejiye uun qur'aankani bicilmi illaah ilaahay cilmigiisa in lagu soo dejiyey oo wax muxamed samaystay aanu ahayn ogaada kol haddaa kari weydaan inaa keentaan wa an laa ilaaha ay wa annahu wa anna alamra washa'na waxaa kaloo ogaataan xaalkii iyo arrinku inuu yahay laa ilaaha ilaa macbuuda bixaqin mid xaq lagu caabudaa inaanu jirin ilaa huwa alla mooyaane tabaaraka wa tacaala ee fahal antum idinku gaaloy muslimuuna kuwa alle u hoggaansamayoo hanuunaya ma tihiin oo taama laydinka helayaa kol haddii xujada laydinku ogo laydinka gar helay allah waxau idhi man axadkii kaana ahaaday huwa manku yuriidu mid doonaya alxayaata nolosha addunyaa ee liidata ama dhow iyo wasiinataa quruxdeedan ruuxii raadinayee doonaya nuwafi waanu u dhammaystiranaa oo waa u oofinaynaa ilayhim iyaga acmaalahum camalladooda waa u dhammaystiraynaa fiihaa adduunyada dhexdeedaanu ugu dhammaystiraynaa walxaal hum iyaga fiihaa adduunyada dhexdeeda laa yubkhasuuna aan laga nuqsaaminayn waxa ay adduunyada ku sameeyeen abaalkoodii loo qoray ee ay qaadanayeen ulaa'ika kuwaasi baa alla yidhi aladiina waa kuwa laysa lahum aanay ugu sugnaanin fil aakhirati aakhire dhexdeeda ila annaaru naarta mooye wax kale aakhire aan ku lahayn oo waxabita uu buray maa sanacuu waxay soo sameeyeenna uu buray oo fiihaa aakhire dhexdeeda uu ku buray ama waxabita uu buray maa sanacuu waxay sameeyeen fiihaa adduunyada dhexdeeda ay ku sameeyeen oo wa baatilun u baaba'ay maa wixii kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa sameeya halkan waxaa laga hadlayaa insaankii gaalka ahaa ee adduunye mooyaane aan aakhiro dan iyo muraad ka lahayn waayo suurtagal ma aha ruuxa mu'minka ah hamigiisa oo dhan kulligii inuu ku dhammaado adduunyo keliya oo aakhira ay boosba ku yeelan weyda iyo makaano qalbigiisa muuminka kama suurowdo oo xataa hadduu adduunye doon yahay daarta aakhiro wuxuunbaa baaqi kaga ah qalbigiisa muuminka laakiin kuwani waa kuwa adduunye mooyaane aakhiro aan haba yaraatee dan iyo muraad ka lahayn waana gaalo uun kuwa sifadaa leh oo siyuutigu waxau odhanayaa ay bi an asara cala shirki yacni waa inuu shirkigii ku madaxdayguu daa'imay oo aanu ka toobadkeenin markaasuu odhanayaa waqiila hiya filmuraa'iina kuwa istusana waa la yidhi aayaddu way ku saabsan tahay laakiin markaa ishkaal waxaa noqonaya qofku dee riyaa iyo sumcad isagoo ku dhacay ayaa laga yaabaa shirkul akbar kol haddaanu ku dhicin dee inuu aakhiro nasiib ku yeesho kuwana waxaa la yidhi ulaa'ika aladiina laysa lahum fi laakhirati ila annaar oo gaal unbuu kaasi noqon karaa marka jamalku wuxuu odhanayaa waxaa lagu xambaarayaa haddii muraa'iinta la yidhaahdo cala azajri waatanfiir waa uun yacni diidis dadka looga diidayo laga sajrinayo lagu cabsi gelinayo ayaa sidaa loo yidhi dee nasiib way ku yeelan karaan aakhiro kol haddaanu qofku dee shirkul akbarkii iyo gaalnimadii weyneyd aan u gelin laakiin sida daahirka ah waqiila unbuu yidho dee qiil buu ku keeno siiqatu tamriid eh laakiin sida daahirkee raajixa waxa weeye in muraadku yahay gaalka kaasun baan haba yaraatee wax nasiiba aan aakhiro ku lahayn marka alla wuxuu tilmaamay kaa adduunyada uun doonaya iyo dhalaalkeeda acmaashay adduunyada ku samaynayaano waxyaabihii wanaagsanaaye ama qaraabo xidhiidhin ama sadaqo ama waxtar ahaa dee adduunkaa loogu soo dedejinayaa aakhirase waxba kuma leh oo abaal loogu kaydin maayo aakhiro adduunyada lafteeda waxa loogu soo dedejinayaa waxay uun ku kooban tahay waa wuxuu alla doonuu u qoray oo qaar fara badan ayaa adduunyaday raadinayeenna aan helin abaalkeeda aakhirana aan waxba kaga horrayn inay ku qaydan tahay qadarka iyo rabbi wuxuu la doonana waxaa caddaysay aayadda kale oo man kaana yuriidu alcaajilata cajalnaa lahu fiiha maa nashaa'u liman nuriidu waa laba qayd oo mudlaqa aayaddan aayaddaasaa qaydasa oo ruuxa ahaaday tan degdega soo adduunye a mid doonaya waxaannu u soo dedejinaynaa abaalkiisa maa nashaa waxaannu doonno oo horta waxaa doonto heli maysida waa wuxuu alla kula doonee uu qadaray gaal iyo muslimba kan iminka loo jeedaa waa gaalkii liman nuriidna waa ka aanu doonanaa alla uu yidhi oo mid walba maahe ka alla ula doono unbaa helaya wixii ilaahay ula doonay marka waxaad garanaysaa dee inuu jiro mid gaal ah oo khasira dunyaa walaakhira adduunna aan waxba helin aakhirana hadalkeeda baddaa jaara majruurka fiihaa sanacuu haddii lagu tacalluqiyo waa adduunyada ilaan camalka adduun baa lagu samayn jiray aakhiro laguma samaynayo camaleh oo waxay noqonaysaa maa sanacuu waxay sameeyeen fiihaa adduunyada ku sameeyeen tacalluqa haddii sanacuu laga dhigo damiirku adduunyadu u noqon tacalluqa haddii laga dhigo xabitadana damiirku aakhiruu u noqon waayo buritaanka camalku wuxuu ka muuqanayaa aakhiro marka la tago adduunyada kama muuqanayo halka acmaasha wixii burtee baaba'ay ay ka muuqanayso wixii midha laga goostayna ay ka muuqanayaan waa aakhiro markaa damiirka aakhiraa loo celin haddii lagu tacalluqiyo xabitada oo markaana wuxuu noqon waxabita waa buray maa sanacuu waxay sameeyeen fiihaa aakhiro dhexdeeduu ku buray ay dahara xubuutu alcamali hunaak halkaasuu ka muuqday buritaankiiyo baabi'ay camalka oo markii loogu baahi badnaa baanay midho ka muuqan ama aanay wax raadaba ku arag ilaahay waxau idhi afaman mid kaasoo kaana ahaaday huwa manku calaa bayinatin xujo cad korkeed mid ku dul sugan xujada oo min rabbihi rabbigii xaggiisa ka ahaatay oo wayatluuhu u raacayo xujada damiirka mudakarka ee hu bayinada wuxuu ugu noqonayaa bimacna alburhaan bayinadu xagga macnahay burhaan ka taho mudakar ah marka wayatluuhu bayinadaasoo bimacna alburhaana waxa raacaya xujadaa cad shaahidun mid u markhaati kacaya run ahaanteedaa raacaya oo minhu ay min allaahi alle xaggiisa ka ahaaday wa min qablihi shaahidkani u markhaati kacaya hortiina waxa ahaa kitaabu muusaa nebi muuse kitaabkiisiibaa ahaa imaaman xaal uu yahay hormood lagu daydo kitaabka muuse iyo waraxmatan naxariis xaal uu yahay haddaba afaman istifaamta jawaabkeeda waxaad riddaa kaman laysa kadaalika ilan waxayd afaman ma mid kaasoo kaana ahaaday calaa bayinatin min rabbih oo wayatluuhu shaahidun minhu oo wa min qablihi kitaabu muusaa imaaman waraxma ka saddexdaasi ku kulmeen ee isagu xujo cad ku dul sugan ee xujada uu raacay mid u markhaati kacayo alle xaggiisa ka ahaaday oo markhaatiga uu ka sii horreeyey kitaabkii muuseo isaguna u markhaati kacaya intaaba ka haystaa kaman laysa kadaalika ku aan sida ahayn miyuu la mid yahay waa maya ulaa'ika kuwaasibaa alla wihi yu'minuuna waa rumaynayaan bihi qur'aanka markaa horta manku wuxuu ku dhacayaa dadka mu'miniintoo nebigu ugu horreeya iyo inta raacday waa manka ayaa ku dhacaya oo cumuum ah waa nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam iyo intii rumaysay marka macnuhu waxa weeyaan rasuulka iyo inta rumaysay ee xujada cad ku dul sugan mucjizaadka alla uu ku karaameeyey iyo deliilada cadcad oo weliba xujadaa cad ay u raacday markhaati alle xaggiisa ka ahaaday oo markhaatiga xujada raacaya waa maxay ciisa wa kitaabuh nebiyullaahi ciisa bnu maryam iyo kitaabkiisii alinjiil oo waa kii ku bushaareeyey wa mubashiran birasuulin ya'tii min bacdi ismuhu axmed marka markhaatiga raacaya u markhaati furaya waa nebi ciise iyo kitaabkiisa oo ku sii bushaareeyey nebiga iman doona waxaa kaloo lagu fasiray markhaatiga raacaya almucjizaad mucjizaadkii aan qur-aanka ahayn ee nebiga lagu xoojiyey ee bayaaminayey risaaladiisu inay run tahay waxaa kaloo shaahidka lagu fasiray bimacna alcaqli waalfitra caqliga fayow iyo fidrada saliimka ee ruuxa lagu abuuray oo fidrada ilaahay ku beeray dadkee ay ku dhasheen haddaan la bedelin iyo caqliga caafimaadka qabaaba waxay ka markhaati kacayaan xaqnimada nebi moxamed iyo diinta lagu soo dejiyey haddaan la bedelin fidrada iyo caqliga waxa intaaba u raacaya shaahidka kitaabkii nebi muuse towraad oo ka sii horreeyey oo isagana towraad ayay ku taalay tilmaamihii nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam markaa rasuulka intaasoo shay ay ku kulmeen iyo kuwa rumeeyey miyay la siman yihiin kuwa aan sidaa ahayn waa maya lama sina laa yastawiyaani maala afaman ma mid kaasoo kaana ahaaday huwa manku calaa bayinatin xujo cad korkeed mid ku dul sugan xujada oo min rabbihi rabbigii xaggiisa ka ahaatay oo wayatluuhu xujadaa oo bimacna alburhaana wayatluuhu xujadaana uu raacayo shaahidun mid u markhaati kaca xujadaasi oo minhu min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday oo wa min qablihi ay wa min qabli shaahidi markhaatigaa u markhaati kacaya hortiina uu ahaa kitaabu muuse nebi muuse kitaabkiisii towraad imaaman xaal uu yahay mid hormoodoo lagu daydo kitaabka muuse iyo waraxmatan naxariis xaal uu yahay ka intaasoo shay ku dul sugani kaman laysa kadalik ka aan sidaa ahayn miyuu la simaya waa may alla waxau idhi ulaa'ika kuwaasi man ayay u noqonaysaa oo dee cumuuman nebi moxamed iyo intii rumaysay ulaa'ika kuwaas yuuminuuna waa rumaynayaan bihi qur'aanka waman axadka yakfur ka gaalooba bihi qur'aanka oo min alaxsaabi ama min alaxsaabi gaalada isa soo bahaysatay xaal uu ka mid yahay fannaaru naarta ayaa mawciduhu makaanu yaboohiisa a meesha loogu yaboohee loogu ballanqaaday halkaasaa hanti u ah oo hoygiisa uu ku hoyanayaa uu yahay ee falaa taku ha ahaanin nebi moxamedow fii miryatin shaki dhexdii mid ku sugan ha ahaanin oo minhu min alqur'aani qur-aanka xaggiisa mid shaki kaga sugan ha ahaanin waayo innahu qur'aanku alxaqu waa xaqii aan xaq kaleba jirin oo macnaha wixii khilaafaa dee waa un baatil famaada bacda alxaqi ila adalaal oo waxaa la yidhaha jumladu hadday noqoto macrifatu tarafayn xasri iyo koobis bay faa'iidaysaa inna isamkeedoo damiirka ah iyo khabarkeedoo alxaqu ah labaduba waa macrifo waa lilxasri waalqasri marka inahu ina alqur'aana qur'aanku alxaqu isaga unbaa xaqa wixii ka baydhaa waa baadi xaqa oo min rabbik rabbigaa xaggiisa ka ahaaday walaakina akthara annaasi ha yeeshee dadka badankoodu laa yu'minuuna ma rumaynayaan allah waxau idhi waman ayaa adlamu ka dulmi badan minman ruux iftaraa ku abuurtay ka abuurtay cala allaahi alle korkiisa kadibaa been ulaa'ika kuwaasay yucraduuna waxaa loo bandhigayaa calaa rabbihim rabbigood korkiisaa loo bandhigayaa si abaalkooda loo mariyo wayaquulu waxay odhanayaan al-ashhaadu markhaatiyaashii hadday malaa'igtii yihiin hadday rusushii ummadahooga ku markhaati kacaya yihiin hadday jawaarixdii iyo xubnihii dhawaaqayay alla ka hadliye ay yihiin kulligood ashhaadu way ku dhacayaane wayaquulu waxay odhanayaan al-ashhaadu markhaatiyaashii haa ulaa'i kuwaasi aladiina waa kuwii kadabuu ku been sheegay calaa rabbihim rabbigood korkiisa kuwii ku been sheegay weeyi ee ilaahay u nisbeeyey wuxuu ka nasahan yahay uu beri ka yahay alaa hooyaay lacnatullah ilaahay lacnadiisa oo naxariista oo laga durkiya ihi cala aldaalimiina kuwa daalimiintaa korkooda ha ahaato aladiina daalimiintaasoo yasuduuna ka hor joogsanaya dadka can sabiiliillah ilaahay jidkiisa ka hor joogsanaya oo wayabquunahaa waddadaa ilaahayna la doonaya ciwajaa qallooc walxaal bay qallooc la doonayaan hum iyagu bilaakhirati aakhirana hum iyagu kaafiruuna kuwa ka gaaloobay ay yihiin ulaa'ika kuwaasi baa rabbi uu yidhi lam yakuunuu may ahaanin mucjiziina kuwo ilaahay kaga carari kara fil ardi dhulka dhexdiisa kuma cajsi gelin karaan oo alle kagama fakan karaan wamaa kaana umana ahaanin lahum iyaga min duuni illaah alle sokadii kuwaa uma sugnaanin min awliyaa ay ansaaran yamnacuunahum min annaar gargaarayaal cadaabka alle ka celinayana ma helayaanoo umay sugnaanin oo macnuhu waxa weeye iyagu itaaliya awood ay wax iskaga celiyaan ma leh cid ay u ciirsadaan oy u cararaanna heli maayaan yudaacafu waa loo liminlaabayaa lahum iyaga alcadaabu cadaabka waa loo liminlaabayaa macnaha bisababi aldalaali waalidlaal habowgay iyagu habaabeen iyo habaabintay dadka habaabiyeen cadaab libinlaabay ku helayaan aladiina kafaruu wasadduu can sabiili illaah zidnaahum cadaaban fowqa alcadaab bima kaanuu yufsiduun aayaddii allow lahaa ayaa tilmaamaysa libinlaabka kuwa gaalada gaalnimada ducaadda iyo hormoodka ku ah ee dadka halleeya oo alla waxau idhi kuwa gaaloobay dadkana diinta ka hor joogsadee ka manciyey waxaannu u siyaadinay cadaab cadaabkay gaalnimada ku mutaysteen korkiisa ahaaday oo cadaab cadaab saaran waxaana loogu siyaadiyey fasahaadinta ay dadka fasahaadinayaan sidaa darteed gaalka dadka gaalnimada ugu baaqayee diinta kula dagaalamaya wuu ka cadaab culus yahay ka gaalnimadiisuun ku ekaadeen cidna waxa weeyaan gaalaysiinay liyaxmiluu awsaarahum kaamilatan yowma alqiyaama wa min awsaari aladiina yudiluunahum bigayri cilm si ay u xambaaraan culaysyadoodii iyo dembiyadooday iyagu galeen oo dhammaystiran maalinta qiyaame iyo kuway hallaynayeen dembiyadoodii walayaxmilunna ahqaalahum wa ahqaalan maca ahqaalihim wallee waxay xambaari doonaan culaysyaday iyagu galeen iyo culaysyo kaloo culaysyadoodii ula socda waa dadkay hallaynayeen ee gaalnimada u horseedeen ilaahay waxau idhi yudaacafu waa loo limilaabayaa lahum iyaga alcadaabu cadaabka maa kaanuu mabay ahaanin yastatiicuuna kuwa karaya assamca maqalka inay xaqa maqlaan kuwa karayaba may ahaanin wamaa kaanuu manay ahaanin yubsiruuna ay yubsiruunahu xaqaa kuwa arkayana may ahaanin macnaha siday xaqa uga fogaadeen ma maqli karayaan mana arki karayaan nacaybshahay u qabaan darteed oo jalaaluddiin asuyuuti waxau odhanayaa ay lifardi karaahatihim lahu kaannahum laa yastatiicuuna daalika nicidda ay xaqa naceen siday ugu talax tageen waxabad moodaa kuwa aan karay qofku markuu wax naco soo ma yidhaa iga daa ma arki karo ma maqli karo macnaha dee wuu maqli karayaa waanu arki karayaa laakiin wuxuu ka turjumayaa oo uu tilmaamayaa nacaybshahu u qabo markaa kuwan waxaa loo leeyahay maa kaanuu yastatiicuun nacaybshahay ku fogaadeen ayaa laga cabiray inaanay karaynba inay xaqa maqlaan oo ay arkaan maba kari karayaan oo waa karaahada halkay ka gaadheen iyo nacaybshaha allah waxa u ihi ulaa'ika kuwaasi aladiina waa kuwa khasiruu khasaaray anfusahum nafahoodii bay khasaareen waayo naar bay u horseedeen oo ay u hogaamiyeen wadalla waxaana ka lumay canhum iyaga maakii kaanuu ay ahaayeen yaftaruuna kuwa been abuurta shurakaday alle u nisbaynayeen meel alle meel ay cidhib iyo jaandhigeen waa waayeen allah waxa u ihi laa jarama ay laa shaka waxa shaki la'aanun shaki ku jirin ama laa jarama ay xaqan waxa hubaaloo dhaba oon dheeldheel iyo dhalanteed ahayn annahum iyagu fil aakhirati aakhire dhexdeeda hum iyagu al akhsaruuna kuwa ugu khasaaraha badan inay yihiin ina aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo wa camiluu saalixaat camalladan wanaagsanna sameeyey oo wa akhbatuu u khushuucay ilaa rabbihim rabbigood isu dhuldhigoo isu dulleeyey ulaa'ika kuwaasi asxaabu ljanna jannada asxaabteedii weeyi oo hum iyagu fiihaa jannada dhexdeeda khaaliduuna kuwa ku waaraya weeyi waxaa la yidhaha aslu lkhabti waa almunkhafidu min alard dhulka meesha gotaanka ee biyuhu isugu tagaan baa khabti la yidhaah ruuca ruuxaa khushuucsan madaxa ma taago ma santaago mana iskibriye waa qof isdullaynaya oo hoos isu dhigaya oo madaxa foorarinaya ruuxu hadduu khushuuco wa idinka arko madaxa ma taago isagoo qoortiiyo madaxaba foorarinaya oo hoganaya ad arkaysa u ilaahay isu dullaynaya marka macnaha dulli la ysdulleeyana waxa ugu sharaf badan ilaahay oo laysu dulleeyo o laysu dhuldhigo oo inaka dee axaadiista ku hayna aqrabu maa yakuunu alcabdu min rabbihi wa huwa saajid addoonku allihiisa wuxuu ugu dhowaansho badan yahay jidhkiisa halka ugu sharafta badan markuu dhulka ku hayo waayo waa fii gaayati tawaaduci waalkhushuuc waa isdhuldhig iyo isdullayn iyo isu dhiibis halkii ugu sarraysay inuu wejigiisii dhulka alle dartii u dhigay marka dulliga ugu sharafta badan allah in laysu dulleeyo oo laysu dhiibo oo laysu dhuldhigo allah waxau ihi mathalulfariiqayni labada kooxoo tusaalahoodu waxa weeye gaalada iyo mu'miniinta weeyaane kal acmaa waa sida ka indhoolaha ee indhahala iyo wal asami ka dhagahala oo kale waa gaalada mahalkoodii indhola'aan iyo dhagala'aan iyo walbasiiri ka wax arkaya oo kale weeye iyo wasamiici ka wax maqlaya waa mu'miniintii oo gaaladii waxaa lagu tilmaamay wax indhalo oo dhagala waxaana la yidhi ahamu alxawaasi alkhamsa dareemayaasha shanta ah labada ugu muhiimsani waa indhaha iyo maqalka ama dhagah markaa ruuxu hadduu indhabeelo laakiin uu dhaga qabo waxbaa la fahamsiin karaa hadduu dhagabeelo laakiin se uu indha qabo waxbaa loo tilmaami karaa laakiin ruux indhale oo dhagala maxaad fahamsiin kartaa waa yacni wax alla waxaad ka dhaadhicin kartaa ma jiro waxaa lagu shabahay gaalo wax indhale oo dhagala mu'miniinna waxaa lagu shabahay wax wax arkaya oo wax maqlaya alla waxa uu ihi hal yastawiyaani miyay siman yihiin labadaasi mathala tusaale ahaan waa maya afalaa tadakaruuna miyaydaan waantoobayn oo wax kala garanay allah waxau ihi walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waxaanu diray nuuxa nebi nuux ilaa qowmihi qoomkiisii ayaanu u diray qaa'ilan xaal uu ku leeyahay qoomkiisa innii anigu qoomkaygiiyo lakum idinka waxaan idiinahay nadiirun dige digahaasoo mubiinun ay bayinun nadaara digniintiisu ay caddahay oon caad saaray maxaan idinku digayaa anlaa tacbuduu bianlaa tacbuduu inaydaan caabudin anta masdariya marka laga dhige ba'da jaarada alloo soo qadaro haddii laga dhigo tafsiiriyana antu waa bimacnaa ay o waxaan idinku digayaa anlaa tacbuduu ey laa tacbuduu ha caabudina ayaan idinku digayaa ila allaha alla mooye axad kale ha caabudina innii anigu akhaafu waxaan idinka baqayaa calaykum korkiinna cadaaba yowmin maalin cadaabkeed baan idinka baqayaa maalinku aliiminay mu'limin idin xanuujiya macnaha cadaab xanuun kulul dhexdiisa uu dhacayo yoomkana aliimka waxaa loogu tilmaamay liijtimaalihi cala alcadaab isagaa cadaabka koobsanayo dhexdiisuu dhacaya fa qaala dabeed waxay yidhaahdeen almalow madaxyaweyntii alladiina kuwaasoo kafaruu gaaloobay oo min qowmihi qoomkiisa ka midii waxay yidhaahdeen maa naraaka kuguma ogin nebi nuuxow ilaa basharan qof bani aadama inaad tahay mooyaane basharka oo milanaa annagana la mida haddaad basariye ka dhigtana ta dambe waad xaalayn oo maa naraaka kuma aragna nuuxow ilaa basharan qof bani aadama xaal aad tahay mooyaane aadamigaasoo milanaa annagana la mid a wamaa naraaka kuma aragna nuuxow itabacaka inay ku raaceen ila aladiina kuwii mooyaane hum iyaguba araadilunaa kuwa iyaga noogu liita ahaa kuwaasoo baadiya ra'yi ra'yiga bilowgiisa hore uun kugu raacay iyagoon ka fekerin oon waxba ka fiirsan oo jalaalenku waxaa odhanaya ay ibtidaa'an min hayri tafakur bilowgiiba horay kaa raaceen iyagoon ka fiirsan ay waqta xuduudi awali ra'yihim macnaha mar alla markii ra'yigooda ugu horreeyaa u muuqday horay kaa raaceen oo waxba kamay fiirsan waa kuwa ciddii dhaqaaqdaba ama ciddii dhawaaqdaba dee iska daba dhaqaaqday ujeedaano waa atbaacu kulli naaciq baadiya ra'yi ra'yiga bilowgiisii hore u muuqday ayaanay kugu raaceen wamaa naraa mana aragno oo lakum idinka idiinma aragno calaynaa korkayaga yacnii idinkuma aragno inaad korkayaga ku leedihiin min fadlin wax dheeraad iyo ziyaado bal iskaba dhaaf inaad waxna dheer tihiine nadunnukum waxabannu idiin malaynaynaa kaadibiina kuwa been sheegaya inaa ahaateen waxay ku sababeeyeen rumayn la-aanta arrimo dhowr ah waxay yidhahdeen horta marka hore dee waxaa tahay qof bani aadam oo annaga nala mid ah oo caqli xumadooda waxay ishaarayaan qof bani aadama inaanu rasuul noqon karin laakiin caqli xumo halkay ka gaadheen basharna rasuulnimo waa u diideen ilaahnimona waxay raalli uga noqdeen sanamkay geedka ka soo goosteen ama dhagaxa ka qorteen waa xamaaqo iyo maangaabnimo halkii ugu dambeysay waxaa kaloo yidhaahdeen kuwa ku raacayna kuwa yagii ugu liitay weeyaan oo dee madaxdii iyo maalqabeenkii kumay raacin taasina waa caqli xumadooda waxay moodayaan iimaanka in lagu helo maal iyo madaxtinimo laakiin waa doorasho ilaahay iyo deeqa law bixiyo ee diinta adduunyo laguma qiimeeyo waxay raaciyeen waxaadna dheer tihiin ma jirto annakaaba wax idin dheer oo maalqabeennadii iyo madaxyaweyntii ah taasina waa caqli xumadooda oo maal iyo madaxtinimo dadka la dheer yahay laguma mutaysto maamuus iyo karaamo rabbi waxay yidhaahdeen waxbaannu idiin haysanaa inaad been sheegaysaan qaala waxau ihi markaa nuuxiyaa qowmi reetolkayow ara'aytum bal iiga warrama in kuntu haddaan ahaaday calaa bayinatin xujo cad korkeed mid ku sugan xujada oo min rabbi rabbigay xaggiisa ka ahaatay mucjizaad iyo aayaad cadcad haddaan ku tul suganahay bal ka warrama oo wa aataanii rabbigay wuu isiiyey raxmatan naxariis oo nebinimada ah oo min cindihi agtiisa ka ahaatay hadduu rabbigay isiiyey bal ka warrama oo fa cummiyad laydinka qariyey idinka calaykum korkiinno a ka indha beesheen haddii idinka laydinka indha tiray oo laydinka indha saabay oo laydinka qariyey xujada cad ee rabbigay isiiyey anulzimukumuuhaa haadu waa bayinade anulzimukumuuhaa bayinada ma annakaa idin laasimsiina noo idinku khasbayna walxaal antum idinku lahaa bayinada kaarihuuna kuwa nacaya aad tihiin haddaa idinku bayinadii nacaysaan oo ka soo horjeedaan dee ma annakaa idinku khasbi oo hanuunka qalbigiinna gelin suurtagal maaha taasi oo allay ku xidhan tahay wayaa qowmi reetolkayow laa asalikum idinku weydiisan maayo calayhi calaa tabliiqi risaala risaaladan idin soo gaadhsiinaya maalan xoolo idinku weydiisan maayo in ajriya ay maa ajriya abaalkaygu maba ahaanin ilaa cala allah ilaahay korkiisa mooye cid kale ma saara abaalkaygu wamaa ana aniguna maan ahaanin bitaaridi ladiina kuwii mid eryaya maan ahaanin aamanuu rumeeyey waayo innahum iyagu mulaaquu rabbihim rabbigood waa kuwa la kulmaya oo alla u abaalin doono walaakinii ha yeeshee anigu araakum waxaan idiin arkayaa qowmaa qolo qoladaasoo tajaaluuna aan garanayn caaqibati amrikum macnaha cidhibtiinnu halkay ku dambayn kuwa ka jaahil oon garanayn baan idiin arkaa inaad tihiin wayaa qowmi reetolkayow man yansurunii yaa iiga hiilinaya min allaahi ay min cadaabi illaah oo ilaahay cadaabkiisa yaa iiga gargaaraya oo iiga celinaya in taradtuhum mu'miniinta haddaan eryo oo majliskayga ka caydhiyo afalaa tadakkaruuna miyaydaan waan toobayn oo wax qaadanay walaa aquulu odhan maayo lakum anigu idinka idinku odhan maayo cindii agtayda waxaa ahaaday khasaa'inullaah ilaahay kaydadkiisii deeqdiis iyo arsaaqdiisu ay ku jirtay adduunye iyo aakhiraba anaa haya idin odhan maayo walaa aclamu anigu walaa aquulu aclamu alghayb waxa maqan baan ogahayna idinku odhan maayo ama walaa annii anigu aclamu waxaan ogahay alghayba waxa maqan baan ogahayna idin odhan maayo walaa aquulu idinkuna odhan maayo innii anigu malakun malag baan ahay walaa aquulu kuna odhan maayo liladiina kuwa tasdari ay xaqirayso acyunukum indhihiinnu kuway xaqirayaan ee mu'miniintaa ku odhan maayo lan yu'tiyahum allaahu ilaahay siin maayo khayra khayr siin maayo odhan maayo waayo allaahu ilaahay aclamu isagaa u ogaal badan bimaa fii anfusihim nafahooda dhexdooda waxa ku sugan ay qalbiga ku hayaan ee iimaan iyo ikhlaasa allaa og innii anigu idan haddaan sidaa idhaahdo la min aldaalimiina kuwa daalimiinta ayaan ka mid ahaanayaa laakiinse odhan maayo waxa uu ku yidhi qoomkiisa anigu khasaa'inta ilaahay gacanta kuma hayo waayo rasuulka iyo culimmada ambiyada dhaxashay dadka markay diinta ku xidhayaan dee adduunyo uguma yeedhaan oo ma yidhaahdaan kaydkii adduunyaanu idiin haynaa waayo dadka haddii adduunyo lagu xidho daa'imi mayse waa duugoobaysaa ama way baaba'aysaa odhanna maayo qeybkaan ogahayo waxyaabaha maqan ilaahay unbaa og inta ilaahay rasuulka u sheego unbuu ka ogaan karaa malag baan ahayna idin odhan maayo oo anigu bashar aadamiyaan oo waxii ku socdo kuwaad xaqiraysaanna khayr laawayaal weeyaan oo khayr la siin maayo anigu odhan maayo waayo ilaahay baa qalbigooda waxa ku jira haddaan sidaa idhaahdana dee anaaba dulmi ku dhacayo weeyaan macnaha iyo muraad qaaluu waxay idhaahdeen yaa nuuxu nuuxow qad jaadaltanaa allayleh dhab ahaan baad noola doodo fa agtarta waad farabadisay jidaalanaa doodayada waad badisay efaatinaa bal noola kaale bimaa tacidunaa waxaad noogu goodiyasa bal noo keen in kunta haddii aad ahaatay min asaadiqiina kuwa runta sheegaya mid ka mid ah cadaab baa iman doonad unbaad haysaaye bal imika keen hadday runtaa tahay qaala waxau idhi innamaa yaatiikum waxa uun idinla imanaya bihi kaan idinku goodiyayo cadaabkaa allaahu alla unbaa idinla imanaya in shaaa ay in shaaa tacjiilahu hadduu ilaahay doono soo dedejintiisa isagaa idiin keeni aniguse gacantayda dee kuma hayo wamaa antum idinkuna maydaan ahaanin bimucjiziina ilaahay kuwa cajsi gelin kara ma tihidin oo cir iyo dhultoona kaga carari maysaan walaa yanfacukum idinna anfici maayo nusxii nasiixadayda iyo la talintaydu waxba idiin tari mayso in aragtu haddii aan doono aan ansaxa inaan idiin naseexeeya lakum idinka in kaana allaahu alla hadduu ahaaday yuriidu mid doonaya an yuqwiyakum in idin halleeyo taladaydu waxba idin tari mayso huwa alle rabbukum rabbigiin weeyi wailayhi xaggiisa unbaana turjacuuna laydiin celinayaa allah waxau idhi subxaanah am yaquuluuna bal kaba soo guurtaase a yaquuluuna ma waxay odhanayaan iftaraahu qur-aankani waxaa abuurtay muxamed oo samaystay qul waxaad ku tidhaahdaa in iftaraytuhu anigu haddii aan abuurtoon samaystay fa calaya ijraamii anaa dembigaygu isaaray sidaasi waa sida jalaalaynku marayo culimmada qaarna waxay yidhaahdeen markaa sidaa jalaaleynka haddii la maro jumladani waxay noqonaysaa jumlo soo kala dhex gashay qisadii nebi nuux oon weli dhammaan culimmada qaarna waxay yidhaahdeen si qisadu dhinac isugu wada raacdo damiirka nuuxa loo celiyo oo macnuhu markaana wuxuu noqonayaa macnaha hadday yidhaahdaan nuux baa samaystay waxaanu noogu baaqayo dee waxaad tidhaahdaa anuu haddaan la imid anaa dembigaygu isaaranya idinka dan ha ka gelina am yaquuluuna bal kaba kaalay taase a yaquuluuna ma waxay odhanayaan iftaraahu ay ikhtalaqahu muxammadun ma muxamed baa waxaan samaystay qur-aankay odhanayaan qul waxaad ku tidhaha nebi moxamedow in iftaraytuhu haddaan anigu qur-aankani abuurtoon samaystay fa calaya korkaygu ahaaday ijraamii dembigaygu waana aniguna berii'un beri baan ka ahay mimaa tujrimuuna ay min ijraamikum dembigiinna aniguna beri baan ka ahay oo kiinana la ima raaco kaygana idinka la idiinma raaco maadu waa masderiyo ficilkana masderkii baynu ka keenno ijraam ah alla waxau idhi waa uuxiya waxaa loo waxyooday ilaa nuuxi nebi nuux waxaa loo waxyooday annahu ana alamra washa'na arrinkiiyo xaalku inuu yahay lan yu'mina inaanu ka rumayn doonin min qowmika qoomkaaga nuuxow ilaa man mid mooyaane kaasoo qad aamana hore u rumeeyey nuux waxaa loo waxyooday in qoomkiisa ciddii hore u rumaysay mooye qof dambe aanu dib uga rumayn doonin falaa tabtais falaa tabta'is ha ka murugoonin nuuxow bimaa kii kaanuu ay ahaayeen yafcaluuna kuwa sameeya ha ka murugoonin markaasaa nuuxu habaaray oo u yidhi rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara kol hadduu ka quustoo layidhi qof dambe rumayn maayo ilaahow baabi iyo mariyo midh ha ka reebin baa uu markaa ku habaaray waa ti markaa duufaanka lagu halligay markaa markuu rabbi baryey ee uu yidhi ilaahow halaag ayaa ilayn duufaan baa lagu halaagi doonaaye waxaa lagu ilhaaminayaa oo loo waxyoonayaa isaga iyo inta rumaysay waxay duufaanka kaga badbaadi lahaayeen oo doonida uu samayn doono ah waxaa la yidhi markaa wasnac waxaad samaysataa nuuxow alfulka doonida samayso biacyuninaa ay mutalabbisan biacyuninaa indhahayaga adoo ku dheehan oonu ku arkan oonu ku ilaalinayno doonidaas samee iyo wa waxyina waxyigayaga adoo ku dheehan oonu annaku kugu ilhaaminayno oo waxyigani waa bimacna alilhaamo ilaan hore farsamo yaqaan waxu sameeyo doonyaha muu ahayne annakaa kugu ilhaaminayna sidaad u samaynaysee waxaad samaysaa adoo ku dheehan waxa weeyaan ilaalintayada iyo aragtidayada iyo indhahayaga iyo waxyiga aanu ku waxyoonayno walaa tukhaatibnii halkan biacyuninaa waa sifo daati oo dee sifaadka alla loo sugo ka mid ahoo waxaa caqiidada ahlu sunnaha ka mid ah in ilaahay loo sugo inuu inuu leeyahay laba indhood oo isaga u qalma oo ka duwan kuwa basharka iyo makhluuqaadka laysa ka midlihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir markaa culimmadu marna waxay cabiraan laasimka marna malsuumka oo mar sifada lafteedoo malsuumkii ay aragtida iyo ilaalintu ka dhalanaysay ayay cabiraanoo biacyunina indhahayagaadoo ku dheehan oo muraadku yahay dee ilaalinteeda iyo aragtidayada marna waxay cabirayaan laasimkii sifada oo ru'yada iyo xifdiga ahoo sida jalaalaynkuba u maray waa bimar'a minna wa xifdina adoo ku dheehan aragtidayada iyo ilaalintayada marka indhaha wax lagu arkayo iyo aragtidiiyo ilaalinta lafteeda labaduba waa laasim iyo malsuum la wada sugayo oo ahlu sunnuhu labada tafsiirba way mareen laakiin waxa baadiloon bannaanayn in laasimka la sugo malsuumkana la diido macnaha laasimkii sifada ka dhalanayo oo aragtidiiyo ilaalinta ah in alla loo sugo laakiin la inkiro in indha alla loo sugo taasaa baatila ee indhihiina rabbi waa loo sugayaa aragtida iyo ilaalintana waa loo sugayaa indhuhuna waxay ka mid yihiin sifaadka xataa caamada aan waxba akhrina ay alla u sugaan oo hadallada caamada waxaa ka mid ah indho laga baqaa allay ku yaalaan waa sax oo ilaahay baa indho u qalma oo laga cabsoodo leh dee mar hadduu ilaahay naftiisa indho u sugay aduu maxaad ugu diidi indhahaasi sida ay yihiin iyo kayfiyada laynooma diran mana garanayno waxaa kaloo ishaaraya xadiidkii nebigu sala allahu calayh wasalam markuu ka warramaya uu yidhi dajaalul acwar ina rabbakum laysa biacwar wa ashaara biyadihi ilaa caynayh wa inahu acwaru lcayni lyumna dajaal markuu nebigu dadka uga digayay wuxuu yidhi war ogaada rabbigiin ma cawara intuu indhihiisa tilmaamay ninkaa dajaalna isha midig ayuu cawaran yahay culimmadu waxay yidhahdeen halka labada indhood ee alla loo sugaya laga soo saaray cawaraanta waxaa lagu gartaa binisbati ila alcaynayn labada indhood ayaa marka laysu eego dee mid baa cawaran la yidhaah laakiin il keliya cawar laguma tilmaamo oo tii la barbardhigi lahaaba dee ma jirto markaa rabbigiin ma cawara ninkaa dajaalna waa nin cawaran baa tilmaamaya ilaahay inuu leeyahay laba indhood oo isaga u qalma oon u ekayn kuwa makhluuqaadka waxay isweydiin leh indhaha alla loo sugayaa mar jamac bay ku imanayaan biacyunina marna mufrad mudaafay ku imanayaan walitusnaca calaa cayni culimmadu waxay yidhaahdeen horta mufradka mudaafka ah sida walitusnaca calaa cayni wuxuu koobsanayaa labadii indhood buu ku dhacayaa waayo waa mufrad mudaafoo cumuumka uu faa'iideeyaa labadii indhood buu ku dhici marka la jamciyo ee la yidhaha tajrii biacyuninaana laba midba waa lagu tawjiihiyey oo yacnii laba indhood unbaa rabbi loo sugayaa oo musanno ah oo laba ah oo jamac maahee waxase loo jamciyey jamcigani waa jamcu tacdiim waa weynayn alle la weynaynayo ayaa loo jamciyey ama waxaaba looga jeedaa sida madhabka imaamu maalik aljamcu maa fowqa alwaaxid oo saaxibu maraaqi sacuudku waa kii lahaa aqalu macna aljamci fi lmushtahiri itnaani fii ra'yi alimaami alximyari marka macnaha imaamu maalik wuxuu qabaa aqalu ljamci ithnaan jamac wax lagu idlaaqo waxa ugu yar laba cilmiga faraa'idkana marka la daraasaynayo jamaca waxa lagu idlaaqaa ee u yari waa laba iyagoon saddexba gaadhin oo marka la leeyahay hooyo walad weydo walad waladkii weydo walaalo tacadudo weyday waxa weeyaan ulus la weecatay walaalaha tacaduday laba hadday joogaan akhawaan in macna alikhwa ay noqonayaan culimmadu way isku raacsan yihin marka calaa kullin yacni laba jamac waa lagu idlaaqi karaa marka ama waxaad tidhaahdaa biacyunina waxaa loo jamciyey liana aljamca maa fowqa alwaaxidi ama biacyunina waxaa loo jamciyey litacdiim weynayn alle la weynaynayo waayo alle markuu leeyahy innaa naxnu nazalna dikra wa innaa lahu la xaafiduun ee damiiru jamca uu adeegsanayo ma cid baa alle wehelisa maya laakiin wuxuu u jamcinayaa tacdiiman linafsihi tabaaraka wa tacaala weynayn uu naftiisa weynaynayo wasnac samayso nuuxow alfulka doonida samayso biacyuninaa mutalabisan biacyuninaa indhahayaga adoo ku dheehan ama mutalabisan biacyuninaa ay bimar'a minna wa xifdinaa aragtidayada aanu indhahayaga kugu arkayno iyo ilaalintayada aanu indhahayaga kugu ilaalinayno adoo ku dheehan doontaa samayso wa waxyinaa iyo waxyigayaga aanu kugu ilhaaminayno sidaad u samaynaysa adoo ku dheehan walaa tukhaatibnii hana igala hadlin nuuxow fi ladiina fii sha'ni aladiina kuwii arrinkooda ha igala hadlin kuwaasoo dalamuu dulmi falay oo ha u ergeyn oo erga ha u noqon waayo innahum iyagu muqraquuna waa kuwa la qarqinayo oo biyaha lagu baabi'inayo wallahu aclam